عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaaray ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo habeen weliba oo sabti ahadahan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus caawa waa habeen sabti ah taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha safar sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga qodobada aan idinkugu hayna barnaamijka raadraaca toddobaadka adinkana aad ku maqli doontaan hadduu rabbi idmo waxaa ka mid a suldaan maxamed mayow abukar oo ahaa suldaankii beesha hintire ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose oo toddobaadkan ku geeriyooda magaalada kuunye barrow boqolaal dadweyne ah oo ka qaybgalay aaskiisa haddaba maxaan ka naqaanaa taariikhda iyo sooyaalka suldaanka iyo sifaadkiisa waxaad maqli doontaan warbixin arrimaha si diiradda saari doonta maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe oo ku guulaystay dib u dayactirka buundada halbowlaha u aysa socodka dadka iyo gaadiidka ee wilaayaadka islaamiga ee labada jubbo qodobada kale aan idiin hayna waxaa ka mid a mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool oo toddobaadkan ka qaybgalay munaasabad lagu soo bandhigaya arday ka qalinjibisay mu'asasada alxigma faraceeda degmada tiyeglow iyo ardaydaas oo la siiyey shahaadooyin iyo abaalmarino qaaliya munaasabad lagu sagoontinayo dufcadii afaraad ee ka qalinjibisa macadka khadiija bintu khuweyled ee degmada buqa qable oo ka dhacday magaaladaas mas-uuliyiin culuumo iyo waxgarad ka qaybgalay xafladdaasi bulafulay sidee bulshada ku nool degmadaas uga faa'iidaysanayaan waxbarashada ka socota xarunta mu'asasada alxigma maxaase ka ognahay xirfadaha sida xawligaa looga barta alxigma idaacadda islaamiga andalus oo booqatay barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa inshaa allah qodobadaas iyo kuwo kale ayaad barnaamijka ku maqli doontaan aniga ayaa inla socodsiinaya qaar ka mida wariyaasha andalus ayaa igala qaybgalaya waa mar kale iyo barnaamijka raad raaca toddobaadka عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا أنكم بالله مركن suldaan maxamed mayow abukar oo ahaa suldaankii beesha hintire ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa toddobaadkan ku geeriyooday magaalada kuunye barrow waxaana aaskiisa ka qaybgalay boqolaal dadweyne ah haddaba maxaan ka naqaanaa taariikhda iyo sooyaalka suldaanka iyo sifaadkiisa warbixintan soo socota waxaa arrimahaas ku eegaya walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman إن الحياة قليلة لذاتها والموت فيها هادم اللذات ما أقصر الأعمار عند رحيلنا
waa koob uu ka waraabayo aadamo kasta waana xaq ku dhaboobaya ruux weliba waa socdaal lama horaan ah oo sahaydiisu tahay taqwo waxaase liibaanay qofkii qadartaasi haleesho isaga oo rabbigiisa u hoggaansan
يا عالم الحركات والسكنات اجعل لمن رحلوا إليك مفازة geeridu waa xaq balse waa mid loo kala horreeyo qof welibana waxa uu leeyahay maalin uusan dhaafaynin sidaas darteed waxaa maalin kasta sagootina asxaab axbaab iyo kuwa qaali ku ah agteena allah isaga ayaana leh oo aan agtiisa u laabanaynaa mid ka mid a shakhsiyaadkii ugu dambeeyey ee sagootiyey dunida saacadihii lasoo dhaafay waa suldaan maxamed madow abuukar oo ahaa suldaankii beesha hintire ee wilaayada shabeellada hoose kaasoo ku geeriyooday magaalada kuunye barow kadib markii uu ku soo boday xanuun deg deg ah oo sabab u noqday inuu faaruqo adduunyada oo uu aado xagga rabbigiisa allah u naxariistee waxa uu ahaa suldaan waxgarad hage iyo hoggaan u ah bulshada uu mas-uulka ka yahay ku sifoobay akhlaaq wanaagsan iskuna taxluujiya mas-uuliyaddii diineed ee saaran wuxuu ahaa hadalyaqaan iyo geesi ka dhex muuqda fagaarayaasha hadalka iyo xujada waaniya ummadda risaalada xaq ah ugu yeeraa isaga oo ahaa afhayeenka golaha nuqabada wilaayada islaamigaha ee shabeellada hoose muddo ka badan toban sano ayuu ahaa suldaanka beeshiisa intii uu xilka hayay wuxuu si joogtaha ugu shaqaynayay midnimada beelaha iyo xalinta khilaafaadka maadaama uu ahaa codka golaha dhaqanka shabeellada hoose suldaanku wuxuu lahaa awood hadal iyo aragti fog oo uu ku kasbaday kalsoonida dadka wuxuuna ahaa tiir lagu xisaabtamo wakhtigii ay beeluhu u baahnaayeen xal waara oo ugu dambeyn lagu xaqiijiyey ku dhaqanka shareecada islaamka si isaga oo jooga iyo gadaashiisaba ugu raaxaystaan geerida suldaan maxamed mayo abuukar waa mid si weyn looga dareemay guud ahaan shabeellada hoose iyo wilaayaadka ku xeeran waxaana mas-uuliyiinta culimada iyo odayaasha kale ee dhaqanku ay sheegeen inuu ahaa geesi dhaqameed iyo oday diineed aan si sahlan lagu iloobi doonin suldaan maxamed mayow abuukar allaa u naxariistee waxaa maanta lagu aasay magaalada kunye barow waxaana janaasadiisa ka qayb galay boqolaal dadweyne oo isaga kala yimid gobolo kala duwan kuwaasoo ka markhaati kacay wanaaggiisa iyo dadnimadii uu ku suntanaa ugu horeen halkii uu aaska ka dhacayay waxaa dadkii muslimiinta ee goobta isugu yimid la hadlay sheekh maxamed jamaal oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah waxaan leenahay inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun runtii allah subxaana wa tacaala wuxuu noo sheegay geerida walaalkeennii asuldaan maxamed mayow ou dhadhamiyey dhammaanta iyadaan dhadhaminaynaa ikhwaanii fillah walaalkeenna ilaahay u naxariiso ilaahay jannatulfirdows ha ku abaalmariyo annigu saan ognahay muhaajir reerkiisii ka soo hijirooday ehelkiisii ka soo hijirooday cadowga ilaahay ka soo hijirooday una taagnaa ilaahay shareecadiisa inay hirgasho ayuu ahaa intaan ognahay dhanka maamulka wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan waaliga wilaayadaas oo ka hadlayay madashii lagu aasayey suldaanka ayaa ugu horreyn ka tacsiileeyey isagoo ka hadlay sifaadkii uu lahaa suldaanka oo ay isla soo shaqeeyeen muddo sannada ah marka nin khayr badan lagu garanayo ahaa nin wuxuu ahaa ku suntan dee mogtahay tadbiiqinta shareecada islaamka wuxuu ahaa nin reerkiisa u horseeday inuu macad u furo oo macad shariica u furo oo carruurtiisa wax u baro oo dadkiisa jahli uu ka saaro haddee waxyaala lagu xusuusan karo way fara badan yihiin ilahi subxaana watacaala waxaan ugu baryaynaya miisaanka xasanaadka inuu u saaro juhdigu uu bixinayey iyo khayrka uu ka shaqaynayay ilahi subxaana watacaala ha barakeeyo والموت فيها هادم اللذات ما أفضل sheekh maxamed abu cabdalla oo ka mid ah mas-uuliyiintii ka soo qayb galay aaska suldaan maxamed mayo abuukar ayaa iftiimiyey qayb ka mid ah taariikhda suldaanka maadaama ay isla soo shaqeeyeen muddo dheer oo ay isla soo mareen maraaxil kala duwan suldaan maxamed mayow run ahaantii in badan baan isnaqaanaa xilligii abaarta labada kun iyo kow iyo tobanka isagoo meel qoryoole iyo jannaale u dhexaysa lugeynaya ayaan halkaas ka soo qaaday halkaasaan isku barannay isagoo beer ka yimid halkii baan marka isku waraysannay kadibna xiriirkeenna halkaasuu ka bilowday waxaa xusid mudan inuu kadib uu noqday nabadoon nabadoonnima haddana ku wada shaqayn jirnay isagoo kolley nabadoona beesha uu ka dhashay nabadoon u ah si guud beesha jareer ee wilaayada shabeellada hoose suldaankeeda guud inuu noqdo si fiican baan u wada shaqaynay khayr allaha siiyo haddana kadib wilaaye ahaan aan u dhibnay afhayeenka golaha nuqabada wilaayada shabeellada hoose run ahaantii intaasoo shaqo ayaan isla soo marnay mar uu ahaa nabadoon iyo mar suldaan guud uu beesha jareer weyne u noqday sanooyin badanna waan isla shaqaynaynay xilligii aan kala tagnayna ilaa haddana saaxiib baan ahaynoo kolley un muddo dheer baan xiriir lahayn marka ninkaas kolley waxaan ku xasuustaa nin qalbisan oo qalbigiisu saafi uu yahay nin waxa weeye dadka soomaaliyeed oo dhan isku mid ay u yihiin aan beeshiisa keliya u shaqayn ummadda soomaaliyeed oo dhan buu u shaqayn jiray kadib masiiro qaadatay muddo dheer oo uu suldaan maxamed madow uu u adeegayay diinkiisa iyo dadkiisa waxaa la gaaray wakhtigii uu faaruqi lahaa adduunyada iyo humuumtooda wuxuuna aaday nolosha dambe alloo u naxariiso addoonkaada ka waraabi jannadaada dhaaf dunuubtiisa badi xasanaadkiisa dadkiisana sii bedil wanaagsan oo xambaara risaalada siina ambaqaada waddadii uu ku taagnaa
اجعل لمن رحلوا إليك مفازة ومآلهم ربي إلى الجنات
ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool ayaa toddobaadkan ka qayb galay munaasabad lagu soo bandhigayay arday ka qalinjebisay mu'asasada alxigma faraceeda degmada tieglow munaasabadan waxay ka dhacday xarunta alxigma ee degmada tieglow waxaana goobjoog ahaa mas-uuliyiin culummo nuqabo waalidiin ganacsato iyo marti kale waxaa munaasabadan lagu soo bandhigaya arday ka qalinjebisay mu'asasada alxigma gaar ahaan qaybta rawdada kuwaasoo isugu jiray wiilal iyo gabdho waxay ardaydan barteen qorista iyo akhriska waxaa sidoo kale munaasabadan lagu soo bandhigaya arday ka qalinjebisay barashada harqaanka haddaba mudiirka mu'asasada alxigma faraca degmada tieglow ayaa munaasabada ka hadlay isagoona faahfaahin ka bixiyey ardayda qalinjebisay إخواني من سكونهم أفلم ما باكو دعاية إن شاء الله مؤسسة الحكمة وفقنا نجيب آيان أرضي أمي بوها لما نوع أرضي انتو قد جبايت منكم مدها أرضي در حوضي فربركي أمي بوها دم عيشتين القراءة والكتاب ويردم أرضي داس أوها بكدايان سنة إلى منبلوت يفر بركة كجرين ما شاء الله هذه امتحان جو ما شاء الله قراءة جو إيوه سفيلة مي بوها يلا هم بندكي قراءة شمنا arday may kala baradaayana may buu ahaan alquraan alkariim oo lagu bilaabo min suurati may buu ahaan naas ilaa suuratu duha oo xifdi ahaan leh laakiin ashar jadu may marahay ahaan suuratu alburuuj ya marahay may kala arday inta ka qaadayana oo may buu baradaayana adakaar yawmiya maalin kasta qaadayaan oo dil weydii gee ku jawaabayaan oo may buu qorquhayaan wana qorshuldiisniin may kala arday baradaayana la ka baray meelun asiira may buu ahaan sayri rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo may buu yan gibal may buu ku baradeen may kala kuma dhaha alaaqayda aqaydii yamay lunka baradeen arday oo may buu ahaan aasaaska diinta bahay mana alfiqh oo isin may buu ahaan salaadii sidaa kale intu kudaa daa kale weeysi sidaa inta sabarday may kala kuma dhaha oo ardayda baradeen riyadiyat maadada raaw musaabta oo may buu ahaan arabi ahaan mana ka baradeen qoralahan يومي بخيس أهم من كسايان ومي بوها أرداد كورنك أورايان واحد إلا مئة مي بقرق في ديسنين قرالهان واحد إلا عشرين يا قرقهايا منا جيبتنا ما ديوان مي ببردايان ألا رأيه مي بوها درعيالك دافل انطلاو ساكوينك أبايضو نعيش هالدوغم انتاسون يون حتى ما يسدين ومدو مي بويونا ليحبلو ديون حتى كدايان sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool oo munaasabada ka hadlay ayaa mahad alle kadib u mahadceliyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada oo dadaal dheer ku bixinaya barashada ardayda da'da yar ee ah mustaqbalka dalkan muslimka ee soomaaliya
walaalayaal bacda xamdulilaahi mayg mahadnagay guud ahaan dadka muslimiinta ka nool magaaladun haddaunu roogno degmada tiyeeglow ee gobolka bakool haruntiise guud ahaanba way ballana jazaakum allahu khayra jazaa'i dadka xafladaha ku qiib galay waalidiin leh culimo leh ganacsato leh ugaasyo leh dhammaantii way ballana jazaakum allahu khayra jazaa wa baaraka allahu fiikum wa jacala fii miisaani xasanaatikum intaas markiiaan ku gudoomay kalo maxad gaar ee bacdallah igma hadnagay idaarada iyo maamulka mu'asasatu alxikma guud ahaan gaar ahaan idaarada tiyeglow جزاكم الله خير الجزاء هذا أرغاني يالك ما يوالي الهبري يوهبان إكاين صدر مو السؤال قردان يالله رجري هذا ما شاء الله ما شاء الله هذا ليس هلان بديوي رمتي ما يوالكم هذا أرغاني انتهى سور ما ين دأديو كين كبادان تضو سنة أما ما يوهان شان سنة لسنة يال دأديو ساسة أو انتم ما داء فقه الله توحيد الله ما لها سير الله وقرآن كي انتهى صبر لكاين كل أرغاني waa wal ilaahay subxaana wa tacaala niimanaysaday oo mahad eed uwiin a waaye allah inanka mahadnagu ilaahay nin ziyaadiya lain shakartum laaziidannakum walain kafartum ina cadaabii lashadiid maylanaa mabruug yallana baaraka allahu fiikum waana mubaarakeeyaan juhdiga mu'asasatu alxikma ama guud ahaan maktaba tarbiya wa tacliim ee wilaaya islaamiga ah ee bakool may waa ansurumaan dhatanan dhuugsadeen in jahliga la dagaalamaan aqoonta maartay islaamiga ah iyo tan maadiga bayo koran qaadan oo guntug oon dhuugsadeen way ballanaa jazaakum allahu khayra jazaa ilaahay miisaankan hasanaad siinka kaba walaalayaal dadka muslimiinta ee xadaaradiyo iyo ilbaxnimadiyo mayba ka qotanta iyo thaqaafadiyo barashada diinta islaamka yaa aasaasan ah waa alqur'aan wasunna qur'aanka allah subxaanahu wa tacaala oo la barada iyo culumtiisa iyo culuumulxadiis oo noocyadii shishal bedelan la xadaarada islaamka iyo thaqaafada islaamka meelo ku ambagaadaso may haya ku dul wareegdaas oo mixwarka asaasigan ah mayba kaas waa taasana ummadda may waa jahliku ku bahaas rabajan ka bardaas rasuulshan ka bardaas may waha diintiyan ka bardaas sidiidaas shayna may wahaa markii lanka aakhara seedo qabraga la geliyo lahakunagada yoodo dadka shanqarja ay kobadhowsho لديغو وسديغو لا فديس يا لا روص النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ان شاغي من ربك ومن نبيك وما دينك ربك اي ومن نبيك نبغا كيو وما دينك دينت تيو ما الهيك عابداسي ogaada meel meel la ka bardaa ma lanki in gorda jar meel ma ka bardaa lan ka samay ba ogyaa oo ilmu daruuri aha ku sheekayo unan baahnayne lan dhimidi in wala barda kor tasma landhimid oo bardaa fursadda geegowna galantaanka jarta oo walbarashada leh in uunu ku faa'iidaysadaan awlaadda aan ku faa'iidayna xaasaska aan ku faa'iidayna naftaan ku faa'iidaysan ehelkan iyo qaraabada aan ku faa'iidayna ardayda qalinjibisay oo ahayd arday da'yar ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed cajiib ah oo soo jiitay dadkii martida ahaa ee goobta ku sugnaa أيها الضيوف الكرام أيها الضيوف السعداء مرحبا أهلا وسهلا أنتم خير الأمم بالعلم نبل المستقبل نحن في جنود الأمل نسعى ونرتقي دائما في درب العلم والعمل شكرا لكل معلم أرشدنا دوما للنجاح ولكل من كان لنا عونا في درب الفلاح نعدكم ستبقونا ماذا تقول عند الاستيقاظ من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور ماذا تقول عند دخول الخلاء بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ماذا تقول عند الخروج من الخلاء غفرانك ماذا تقول عند الخروج من المنزل بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من ربك ربي الله بما عرفت ربك بآياته ومخلوقاته اذكر آيتين من آيات الله الليل والنهار اذكر مخلوقين من مخلوقات الله السماء والأرض ما دينك ديني الإسلام ugu dambayn waxaa lagu dhawaaqay natiijada imtixaankii laga qaaday ardayda iyadoona abaalmarino qaali ah la siiyey ardaydii kaalmaha sare galay waxaa sidoo kale ardayda dhammaantood la wada siiyey shahaadooyin ka turjumaya inay ka qalinjibiyeen farbarka iyo harqaanka ardada geekanta ka qalanjibiyahayta qaybta oo rawdada ah oo ah dufcadii lamaad insha allahu tacaala tumikow ardayo tumikow ka arday imtixaan ala ku qaadi imtixaan joo waa la diintii kollay dhalan mayba bishaaran ah warqadun la mahabu waa imtixaanka ka diyaarsanahay oo noga kaaha ka shaqeey natiijadiisu sheenayna ka qoranta fartiisna intaan ka dhergaas adayna idamadala seeta kitaab quraan hangobay akhride meelo kidhe meelana ka argaas walna kordhayeena arga doonta insha allahu tacaala lama arday kaalinkooda isla galay marka lamada arday kaalinta kood isla galeen waa maxamed xasan aadan iyo falastiin nuur lamadaas kooya kaalinkooda isla galeen mayna maktabka ka abaalmariyey lacag dhon milyan iyo lama boqol may baan weeray raxiime sheekh xuseen raxiime sheekh xuseen yeena may ba gallay kaalinta lamaad mayna ka guulaysatay lacag dhon shan boqol waayahay mayba kiige cabdulaahi xasan aadam oo usuuna ku guulaysidii kaalinta saddexaad oo ku guulaysidii lacag dhon afar boqol
ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا markan iyo wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa ku guulaystay dib u dayactirka buundada halbowlaha u ah isa socodka dadka iyo gaadiidka ee wilaayaadka islaamiga ee labada jubbo haddaba warbixintan soo socota waxaa arrimahaasi kaga hadlaya walaalkeen cusmaan axmed dhuubow cusmaan ka warqabidda iyo wax uqabashada bulshada waa waxyaabaha hoggaanka mujaahidiintu ay maamulada ugu sameeyeen wilaayaadka islaamiga ah kuwaasoo tawiliya waxyaabaha ay u baahan yihiin dadka la maamulaya waxaana dhinaca kale jira codsiyo ka imaanaya bulshada islamarkaana soo gaaraya maamulada degmooyinka ee wilaayaadka islaamiga ah oo ay ka mid tahay midaan laga sameeyey buundada degmada jilib oo qayb ka ah codsiyadii dadka oo si dhab ah looga jawaabay dhowaan maamulka islaamiga ah ee degmada jilib iyo midka guud ee gobolka waxa ay ku howlanaayeen dib u dayactir lagu sameeyey buundada degmada jilib oo ah meel halbowle ah ahmiyad gaarna u leh bulshada deegaanka iyo guud ahaanba gobollada jubbada dhexe iyo jubbada hoose iyo meelo kale oo ka baxsan sida gaadiid ka aada dhinaca kenya shaqo muddo socotay kadib waxaa la gaaray gabagabada waxaa caadi ku soo laabatay isu socodka dadka iyo gaadiidka oo markii hore xaalad cabsi ah ku marayey buundada oo xilligaasi uu ka muuqday burbur qarka u saarnaa inuu istaago isticmaalka buundada sheekh maxamed balle oo ka mid ah culimmada ayaa sheegay in dayactirka buundada uu yahay arrin muhiim ah oo ka tarjamaya daryeelka danta guud ee bulshada wuxuu tilmaamay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab aysan ku koobnayn oo keliya dagaalka ka dhanka ah gaalada dalka ku soo duushay balse sidoo kale ay xoogga saarayso mashaariicda horumarineed ee ay ka samaynayso gobollada dalka soomaaliya kuwaas oo ahmiyad gaar u leh bulshada wuxuuna sheegay in dayactirka lagu sameeyey buundada degmada jilib uu qayb ka yahay dadaalka mujaahidiinta ee wax uqabadka bulshada goobta aan joognaa waa buundadii jilib ay macnaha mujaahidiintu ay dayactireen khaasatan wilaayada waxaweeye jubbada dhexe buundadan mundo buundo aad iyo aad muhim jiddana weeyaan u ah waxaweye gobolladan khaasatan jubbada dhexe iyo jubbada hoose waxaweye biraheeda iyo laamigeeda iyo waxa lagu shubay iyo alxankeeda allah subxaanahu watacaala ayaa ku mahadsan buundadu waxaad dareemaysaa inay tahay sharayaanulxayaa meesha macnaha ummadda muslimiinta ay isaga gudbayaan ganacsigooda iyo howlahooda iyo maalinjooggooda iyo shaqaalahooda iyo xoogsatadooda ay isaga gudbayaan haddii marka ay waxsi ka noqdaan waxaa imaanaysa ummaddii dhamma inay dayacanto oo halkaa dhibaato ay ka timaado isku xilqaanka maamulka waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacala ha idin barakeeyo waxaa kaloo xusid mudan walaalayaal duwalku markay meel isha ku hayaan meel kale ma milicsadaan laakiin xarakat shabaab almujaahidiin ayadoo macnaha waxaweye ku jirta shaqadii ugu adkayd iyo dagaal iyo difaaca dalka ayay haddana arrimihii muslimiinta iyo howlahoodii iyo dayactirkoodii iyo macnaha waxa weye ay tacliintoodii iyo dacwadoodii iyo jidadkoodii bay haddana wax ka qabanayaan waxaa halkaad dareemaysaa shaqooyin waaweyn inay ummad waxaweye ummadda ay u hayaan arrimahaasna waa arrimaha laga dheehanayo inay macnaha ka fakerayaan ummaddan nolosheeda iyo mustaqbalkeeda iyo tawxiidkeeda iyo xataa jiritaankeeda suldaan shuceeb oo ka mid ah golaha dhaqanka ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa bogaadiyey dayactirka buundada wuxuuna sheegay in shaqada la qabtay ay tahay mid ka tarjumaysa dadaal wadajir ah oo lagu xaqiijinayo hufnaanta adeegyada bulshada oo ay tani ka mid tahay waxaan taagannahay buundadii jilbeed buundadaasoo dayactir uu ka muuqdo gaar ahaan waxaan uga mahad celinaynaa walaayadeena islaamiga ee jubbada dhexe si guud waan aragnaa mundada waxaa ka socda dayactir qarash ayaa ku baxay ma sahlano xagna maamulka islaamka waxay gacan ku haysaa dagaalkii cadowgii in laga dhiciyo ummaddii muslimiinta ahayd dhibtooda iyo khiyaanadooda iyo ma artay dabamaryadooda xagna waxay u taagan tahay dayactir lagu dayactirayo buundooyinkii madaaristii maraafiiqdii caamka ahayd ma artay sagxadaha weyn oo lasoo qaaday meesha la dhigay matoorada alxanka waxa weeye mashruucu waaye waa howl dowladeed annaguna haddaan nahay odayaashii dhaqankii iyo aad ayaan ugu faraxsannahay arrinkan waana soo dhowaynaynaa si guud ayaana loo dayactiray dhinac walbaba awal horena waxay ahayd waa looga cabsi qabay maamulku wuxuu u dayactiray waxay ahayd buundada sagxaddeeda in gawaredas ay ka dhex baxaan oo ma artay maqdarro iyo dhibaato kale ay soo gaarto dadka isticmaala buundada islamarkaana deggan deegaanada jiinka webiga baahi weynna u qabay dayactirka buundada ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landalus hadda waxaan joognaa buundada maanyagaawa oo sandariyo maanyagaawa dhexdoodaan joognaa buundada buundada oo jid buundada dayactir badan ayaa laga sameeyey buundadii waa go'needay geelkii locdii erigii baawurtii way ku rafaadeen buundada wax badan burbur badanaa ka dhacay jab badanaa ka dhacay dagaalo badan ay soo mareen hadda maadaama insha allah habeen iyo maalin hadda mid nin walba oroduu ku maraa baawuraa dhoobley kismaayo kulli intay maraan oo xamuulka ah mootooyinka liinta iyo oo cooda dhista waxa qaadayana intay ay maraan hadda buundada korkeedaan ku hadlayna kulley saas way ninkii shalay abto baabuurka way maqli haysaan coojaas ayaa ka socota asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish oo mashruucaani ka hadlay ayaa sheegay intani ay qayb ka tahay adeega loo hayo bulshada ayna sii wadi doonaan waxu qabadka dadka ay mas-uulka ka yihiin maanta waxaan joognaa buundadii degmada jilib oo dayactir lagu sameeyey oo dib loo hagaajiyey waxyaalaha ilaahay subxaana wa tacaala dee uu ku waajibiyey oo dadka ulul amriga laga doonaya ayay ka mid tahay inay ummadda khidmaadka caamka ay u baahan yihiin inay u qabtaan waxyaalihii ilaahay subxaana wa tacaala inoo fududeeyey ayay tanu ka mid tahay hadda waxaan dul taagannahaa buundada degmada jirib dusheeda waxa marayana waa gaadiid buundada isticmaalaya buundadaanu shalay waxay ahaan jirtay meel burbursan oo gaadiidka uu ku dhibqabay marinkeeda dadka marayana way ku dhibqabeen xoolahuna way ku dhibqabeen oo neefaf badan oo xoolo ayaa ku jajabay oo ku burburay halkan dhibaato badan ayaa marka hore lagu qabi jiray maanta bifadlilaahi waraxmatihi guud ahaan markii la go-aansay buundada in la hagaajiyo qarashkeedana la qiimeeyey ayaa walaayadu waxay go'aansatay hawshii in la gala ilaah ayaa subxaana wa tacaala inoo waxaa la saaray birihii ay u baahneed oo dhan ayaa la saaray waa la dayactiray tanuna waxay ka mid tahay khidmaadka dadka loo haya mid ka mid a jidadka ummadda loo hagaajiyaa isbitaalaha loo dhisaa goobaha waxbarashada loo dhisaa wax looga qabtaa amnigooda la waardiyeeyaa adeegooda bulsho waxay u baahan yihiin ayaa loo qabtaa taana ilaahay fadligeeda ku timid bundadan marka waxay fududaynaysaa adeegii bulshada iyo khidmaadkii iyo ganacsigii iyo waxaas o dhan ay fududaynaysaa
buundadu waxa ay ka mid tahay waxyaabaha muhiimka u leh isu socodka bulshooyinka magaalooyinka iyo gobollada kala duwan ee dalka waxay sidoo kale fududaysaa isu socodka dadka iyo gaadiidka iyo alaabahooda kala duwan taas oo kaalin weyn ka qaadata horumarinta dhaqaalaha waxaana dib u habeynta lagu sameeyey buundadan soo dhoweeyey dadka isticmaal
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا buulafullaay siday bulshada ku nool degmadaasi uga faa'iidaysanayaan waxbarashada ka socota xarunta mu'asasada alxigma maxaase ka ognahay xirfadaha sida xawligaa looga barta alxigma haddaba walaalkeen bashiir muxiidiin abuu ayman oo dhowaan booqday mu'asasada alxigma faraca degmada buulafullaay ayaa warbixintan inooga diyaariyey
إلى العلا يصلون روحنا بنا بالأخلاق يبنينا hanaqaadka ummadaha horumarkooda iyo higsigooda waxaa qaabeeya waa sida ay tixgelin iyo muhiimad u siiso waxbarashada waana mid ay ku liibaanto ummaddii harsata hooska tacliinta halka taa beddelkeeda ay hungowdo ayna hoobato ummaddii ka tagtaa sidaas darteed diinta islaamku waxay muhiimad gaaraha siisay guwaabinta iyo fadliga cilmiga waxaana ajar iyo abaalmarin qaali ah loo ballanqaaday ciddii qaadda waddada tacliinta marka aan joogno wilaayaadka islaamiga ah maamulada islaamiga ah ee dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka ayaa muhiimad gaara iska saaray sidii kor loogu qaadi lahaa heerka aqooneed ee bulshada muslimka ah si loo helo jiil hagaagsan oo yaqaana aakhiradiisa dhanka kalena barta culumta laga maarmaanka waa nolosha adduunyo wilaayada islaamiga ah ee baay allaha fadligii waa mid ka mid ah wilaayaadka islaamiga ee uu ka jiro hanaqaadka waxbarasho waxaana ka furan boqolaal madaariis oo lagu barto culumta kala duwan ayna wax ka bartaan kumanaan arday ah mu'asasada tacliimigaha ee alxigma ayaa ka mid ah goobahaasi waxbarasho ee buuxiyey baahida bulshada ee u qabtay tacliin leh noocyo kala duwan waxaana xarunteedii degmada buulafulay la daafuray bilowgii sannadkii kun iyo afar boqol shan iyo afartankii hijiri maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamigaha ee baay oo bilihii u dambeeye waday isbeddelo kala duwan oo lagu kobcinayo waxbarashada bulshadana loogu adeegayo ayaa waxyaabahii uu soo kordhiyey waxaa ka mid ah horumarin uu ku sameeyey xarunta mu'asasada tacliimigaha ee alxigmaa mu'asasadan oo lagu barto xirafta ama howlaha farshaxanka waxaana ka mid ah waxyaabaha lagu barto akhriska iyo qoraalka qur-aanka kariimka luqadda carabiga harqaanka cilaansaarka iyo maadooyin kale kuwaasoo qaybaha kala duwan ee bulshada degmadan ay ka faa'iidaystaan dhowaan waxaan qalinka u qaatay inaan soo gudbiyo heerka waxbarasho ee xarunta alxigma ee degmada buulafulay taasoo lagu barto maadooyinka aan soo xusnay waxaan booqday ilaa iyo saddex qaybood oo mu'asasada ka tirsan qayb kastana waxaa xaadir ku ah dumar wakhtiyada fursadahooda uga faa'iidaysta xagga waxbarashada haddii ay tahay qur-aanka kariimka luqadda carabiga iyo barashada xirfadaha ugu horrayn waxaan booqday qaybta haweenka ay ku bartaan dawaarka ama haraqaanka xilli dumarka ay ku mashquulsanaayeen barashada xirfaddaasi arday aad u tiro badan ayaa safaf dhaadheer ugu jiray barashada harqaanka markii ugu horraysay aan galay albaabka mu'asasada waxyaabaha indhahay ku qabanayeen waxay ahaayeen tira harqaano ah oo mid kasta ay horfadhiday gabar baranaysa iyo maclimad tilmaan bixinaysa maanta waxaan horta waxaan ku joogaa gabadhii labaada casharka oo bixinaysa insha allah hadda waxay wareejinaysaa lugtii wareejinay hadda warqadaa la saaraya insha allah warqadiyaa la wareejina haddana waxaan bilaabaynaa inaan mahdow aan cajalka xariirino cajal xariirisa gabadhii labaad waa tana ayadana ayadana waxay tuleysaa waraaqaday ku tuleysaa gabadhii labaad waa lugta hadda ka baxna casharkii koowaad maanta wax dhan waa noo dhammaana insha allah casharkii labaadan geli doonaa bili insha allah haddana waxaan joognaa qaybtii oo harqaankaan joognaa halxeegma fulayaan joognaa cabirkaa la geliyaa kabacdi inta marka la geliyo kabacdi dunta intaa la gelinaa kabacdi waxaaba talanaya maradaada waa kana ma jeeda qaabka marada loo talanhayna waa taasa insha allah qaabka marada loo talanhaya waa taasa kabacdi gabdhahi waa soo gaarihay insha allah meesha waxbarasho waxaa taala aan caadi ahaynaa taala waa kana gabdhihi hadda maasha allah toban beri ma joogaan haddana in madha waxay tala doonaan dadkii ninkasaana jeer yihiin صح ومدرسة بيت يربينا طموحنا فينا بالأخلاق يبنينا صح ومدرسة بيت يربينا qaarkood ayaan la hadlay si ay u soo bandhigaan heerkooda aqooneed madrasada alxikma waa lagu baraday raay qur-aanka ku baraday harqaanka ku baraday maasha allah qur-aanka kariimka iyo maybu ah iyo harqaanka muhiimiin ah lanwalbarada iyo lanwalangardaana mugdi iyo aftiinga shalceyin tanhay lidinaan hankaha walbarashada maybu ah walbarasho darada dhibtiya latiyaha carabi saas dartiya hankahi yaa meerhay walbarashada iyo yaa lidinaan walbarada faa'iidadii latanaana carabi maasha allah intii aad alxikma joogto hadda waxyaabaa aa faa'idaysatay maxaa noogu tilmaami kartaa harqaan oo aan mayla rahay weligay baxan dhaqaajin aanan dhaqaaji korna oo wax sameeyeyn rahay inta dunta sili koro dhaqaaqi wal kasta maalinkoo biyo bisurimi meel rahay ka dhaqaaji koro wal kasta markan tolitaan shay bes ayin damayi maalin ay korta minjuudil iibiyahay oo mayla rahay nin waqtigil in kala galay ardayha haadaraas haadarahay saasa meel rahay walan ka faradahay may rajeeyay khayr rajeeyay may rajeeyay inaan walka barado insha Allah hoob ilaahay ara inaan wal barashada ka dhamayso yaa rajeeyay may dhaliyay inii walbarashada horta xirfad hooba la barada qofka bini aadamka ee walbadan aan faa'iidoyas bilaamay walbaratay meeraha awlaadiya kala antaradu korto walkastaba isku dibiri korto baatay kiisha gurisha roogto asturunta tolado korto inii ananagado ii dhiirigeli lanki walbarasho ku hiray guryaalay kahiri kaherag may erafaday hakaha walbarada walbarada ilan walbaraday meeraha ilan walanbaradayna deek waliyo shalciin in badan way ogi may erafaday qeyrka aan ku hirtay soomaalida may eraase meel jinka mari oo jinka boodi boodo ma haluulisho ma leel ere jinkinga ana wala baradahayna isigna hakaha erafaday tufays weligooga meewanay degmada buulo fallaay khaasatan madarasada alxiqma meesha ka barada farbar iyo quraan cashar iyo qaadatu nuuraani oo farbarkeeda oo noo socdo iyo sharqaan meesha ka barana si fayla sun ka faa'iidaystana maasha allah macala maryama waa nuun ballawta ilaahay khayr ha siiso intaas iyo intaan islaga tabtayna socodni nuun socodka casharkana nuun socday maasha allah iyada uun ka faa'iidayn sharqaankana afarta ay si koyno isla meesha ka tabna shanta ay bar sharqaanka waxay igu dhahday waxyaalo badan waxaa waaye dharkaaga sharqaan haddaa geysato inuu kaa dhumaaba aaba dhici karto taasoo inka dhalasta marka intii aan ku guda jiray diyaarinta warbixintan iyo booqashada mu'asasada alxigma faraceeda degmada buulafulay waxaan isha saaray dumar baranaya cilaansaarka oo qayb ka ah xirfadaha mu'asasadan ay caanka ku tahay bismillaah cashirkaan rabna inaan bilaabno arday kan waxaa waaye cilaan cilaan cilaan hindigi waaye kanna waxaa waaye nuuci loo saaray faraha sidoo kale kan kan waxaa waaye cilaanka kaashiyaanka qaabka kaashiyaanka loo saaraayo kanna kuwa kaleeta kan kaashiyaanka waaye kan cilaan gadiis waaye kan cilaanka oo cilaan waxaa waaye cilaanka hindiga si cilaanka buux sidoo kaleeta kan waxaa waaye qaabka faraha loo saaro sidoo kale kan calaasha sida loo saaraayo cilaanka maanta aan bixinayna waxaa waaye cilaan yaroo kooban مؤسسة الحكمة مركان كوي ميليرا إلام كسانا لا كسات ميليرا إن أنا برضه فضاي مبضن طه هويدي لا كس إني ميليرا مع مؤسسة الحكمة إن اللي كسارة لإنشاء كوي مركان كوي والمكسانا حتى نواك marka ميليرا إعلانك وبوغان سين أرغايتان إعلان أو وفيلك أوران bacweyne bacyaro fashion iyo nay gacmaha iyo mardhaho bilaaheer insha allahu bilaaheer may dheeraayso inaan cilaaninka kooyi doono oo aana dad on saaro doono bilaaheer insha allah intaas keliya kuma koobna ee alxigma waxaa sidoo kale ardayda ay ku bartaan luqadda carabiga oo meel hoose looga soo bilaabay durusta qaar si maqal iyo muuqaal ayay ku qaataan ardayda si looga saxo dhawaqa luqadda waana juhdiga maamulka iyo macallimiinta alxigma hadafkaan ka leenahay maqal iyo muuqaalka wuxuu yahay awal shay in darsiga markaan dhegaysanno ama aragno nudqiga aan iska saxan insha allahu tacaala oo qof weliba xarabka sida loogu dhawaaqaayo inuu dhegaysto markuu dhegaystana mar kaleu ka daba akhri insha allahu tacaala sanakuun maca bacd insha allahu tacaala awal darsigan qaad muxuu ku saabsanaa aan dhegaysanna marka insha allahu tacaala دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها الدرس الأول هذا هذا بيت هذا مسجد هذا باب hadafku muxuu yahay sida loogu dhawaaqaa inaan saxno oo ku suucinaa marka lala soxo dhawaaqa iyo makhaarista xurufta insha allah inay noo saxmaan هذا هذا بيت هذا مسجد هذا باب هذا كتاب هذا قلم هذا مفتاح ما yaa ka jawaabaa هذا مفتاح ما hada هذا كتاب كتاب
ma hada aan kusoo sawiray هذا قلم هذا قلم
غالب هنا والخير في قلوبنا والصدق مبدأنا sidoo kale qaar ka mid ah ardayda ayaana weydiiyey heerkooda waxbarasho عربي أو ميل راي شغل دي ميل كالا نن أخري جرنا أنا أخري كره حتى ولي سئي على حكمة كبر ذي شيء هو هرتي على ولي أنا كتل ماما ويني سدوي إني سديري أنا شيء كرنا أو جيك هو سديرين أنا شيء كره هو سدوين أنا شيء كره أو عربي أنا كشيء كره يا كبر ذي أنا طالبة من طالبات مؤسسة الحكمة والتعلم المهم في ولاية بار الإسلامية في محافظة بولفلاي وهذه أختي يا أختي قبل كل شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك؟
حالي طيب وأنت بخير والحمد لله ما اسمك؟
اسمي نصيبة وأنت اسمي عالية ما هذا؟
هذا بيت من هذا؟
هذا رجل هذا رجل نعم هذا رجل هذا بيت
نعم هذا بيت
تقودنا همم تسودنا قيم والبذل شيمتنا والجود والكرم
allaha fadligii kani waa dadaalka midho dhalay ee maktabka tarbiyada iyo tacliinta uu ka wado wilaayada islaamigaha ee baay ee lagu horumarinayo bulshada muslimka ah alxigmana waa xarun waxbarasho oo howlaheeda ay ku diirsadeen dadka ku dhaqan degmada buulafulay iyadoo dabooshay baahiyaha dhinaca waxbarashada ah kuwaasoo maanta allaha fadligay ardaydii ka soo aflaxday ee wax ku soo kordhiyeen ummaddooda xirfadihii iyo xikmadihii ayaa la xigmo ka soo barteenna ku dhex faafinayaan bulshada dhexdeeda كلماتنا نكتب من أجل أمتنا كالعهد ننتظم من أجل أمتنا كالعهد ننتظم
markan iyo hiiraan munaasabad lagu sagoontinaya dufcadii afraad ee ka qalinjebisa macadka khadiija bintu khuwaylad ee degmada buqa qable ayaa ka dhacday magaaladaas waxaana munaasabada ka qayb galay mas-uuliyiin culumo waxgarad iyo qaybaha bulshada hoolka xafladaha sheekh xasan barsame ee degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan waxaa ka dhacday xaflad lagu maamuusayay dufcadii afraad ee ka qalinjebisa macadka khadiija bintu khuwaylad faraciisa degmada buqa qable ugu horreyn waxaa goobta munaasabadda kelimad ku bixisay luqadda carabiga ka jeedisay mid ka mida gabdhaha daaciyaadka ee qalinjabiyey الحمد لله ذي الجلال والكرم أكمل لنا الدين وأتم لنا النعم وجعلنا خير أمة أخرجت من الأمم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نسترفد بها النعم ونتقي بها شر والنقم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله منبع الأخلاق والشيم وباني الحضارة والقيم آتاه الله جوامع الكلم وكان خير ناطق بفم وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم يا ضيوفنا السعداء وأمراءنا الأدباء وقادتنا الأحباء وعلماءنا الشرفاء وولاتنا الأعزاء وجنودنا الأوفياء ودعاتنا الأمناء والمعلمين النجباء ونقباءنا العقلاء ووالدين الفصحاء وعلى كل من شهد هذا الحفل وإن كنتم أخفياء فنحن نشكر الله على هذه الحفلة المباركة لاختتام الدفعة الرابعة لمعهد خديجة بنت خويلد لإعداد الداعيات بمحافظة بقى قبل لولاية هيران الإسلامية وبلوغه لنا بعد صبر طويل من حيار رياض العلم لإتمام فترات المعهد جميعا بسلامة وعافية فمن الجدير في مثل هذه المواطن استفادة من فرصة الاجتماع وانشراح الصدور وانشراح الصدور واتقاء الأحباب التذكير من نعم الله ومن نعم الله علينا أن شرع لنا الجهاد في سبيل الله وقام في أرضنا بأمره فلله الحمد الذي جمع لنا بين العلم والجهاد فاعلم أيها المسلم إن الجهاد في الصومال أخذ باتساع وانطلق إلى آفاق رحبة لم تكن بالحسبان بعد طول صبر واجتهاد وتجربة نضجت منها ثماره وأينعت بها قضافه وأزهرت لها فانينه وأغصانه وعندما أصبحت له مؤسساته العلمية ومعاهده الشرعية التقد خبرة الميدان بينبوع العلم والإيمان فشب فيها الشباب وشاخ فيها الشيبان تمضي فيه الأخلاف على على سيرة الأسلاف وهذه الثمار تستوجب الرعاية والاهتمام والائتناء وثمة أسباب ينبغي ذكرها لمحافظة الأمر على وتره ومن هذه الأسباب أولا التكاتف والتراص والاعتصام بحبل الله وجماعة المسلمين والاجتماع بالرأي والدين كالاجتماع بالقوة والبدن وكل منهما لازم ومنحتم قال الله تعالى واعتصموا بحبل لله جميعا ولا تفرقوا ثانيا الإجادة والإتقان فإن كل واحد منا مسؤول عن ثغره ثالثا تقوية روابط الاجتماعية وترسيخ الأخوة الإيمانية فإنما المؤمنون إخوة والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره رابعا التسلح بالعلم الشرعي فإن الجهاد كدار بابها العلم العلم وجهاد بلا علم ولا فقه كدار بلا باب ولا منفذ لا يستريح فيها أهلها بل هي عذاب على ساكنيها الداخل فيها مفقود والخارج منها مولود ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فتفقه وتعلموه أيها الحاضرون والمستمعون واستأثروا العلم عن كل شيء فمن تعلم ساد وأفلح سعيه ومن جهل ضل وضاع أمره وأخيرا نوصي أخواتنا المسلمات بتربية جيل صالح يتسلم قيادة المستقبل فإن أطفال اليوم قادة الغد والأم مدرسة يتخرج منها الأبطال وعلمنا أيتها الأخوات أن شر النساء من توزع أسرار زوجها وأسرار المسلمين وأسرار المسلمين في موائد الغرباء والزمن بمراعاة حقوق أزواجكم تسعدن بإذن الله أمام خالق الملوان اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم قو شوكتنا وأعل همتنا واجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين mudiirka macadka khadiija bintu khuwaylad oo isagana goobta ka hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyey taariikhda macadka الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد إن شاء الله تعالى وحراسكم لأنك هذا الله معك كأي سير ديسا macadka ahdaafta loo aasaasay ee dufcaadka ka soo baxay iyo manhajka macadka lagu qaato kalmatu shukr oo macallimiinta u jeedin insha allahu tacaala ahdaaftiisa macadka walaalayaal waqtiga dhammaaday waxaa ugu weyn allah subxaanahu wa tacaala in lagu raali jireeyo baridda gabdhaha muslimaadka diintooda in la baro waxaa ka mid ah ahdaafta macadka in lala dagaalamo jahliga ummadda dhammaanteed waxaa ka mid ah ahdaafta macadka loo aasaasay in lagu kaaftoomo gabdhaha baridda gabdhaha kale inay baraan waxaa ka mid ah in la soo saaro gabdha saalixaad oo fiican oo suuban ku dayanaya gabdhihii hore oo salafka saalix ahaa ku dayanaya waxaa ka mid ah in la soo muujiyo makaanada ay diinteena islaamka ku leedahay gabadha muslimadda ah waxaa ka mid ah in gabdhaha lagu tarbiyeeyo inay u istaagaan tarbiyada owlaada iyo belida diintooda allah subxaana wa tacaala macadka khadiija fadiciisa degmada boa qable waxaa la aasaasay sanadu markay ahayd kun afar boqol soddon iyo sideedii bishii safar ayaa la aasaasay dufca koowaad ayaa xilligaas ka qalinjibisi horna xaflad loogu qabtay dufco labaad ayaa jirtay iyadana qalinjibisi kow iyo tobankii bishii kow iyo tobnaad kun afar boqol afartan iyo saddexdii dufco saddexaad ayaa jirtay macadka ka qalinjibisay afar iyo labaatankii bishii labaad kun afar boqol afartan iyo shan waxaa maanta u joognay waa arday oo dufcadii afraad ah allah ayaa subxaanahu wa tacaala u mahadnaqaynaa noo fududeeyey dufcaadka dhammaantood ilaahay baan u mahadnaqaynaa jalla wacalaa waxaan maanta insha allahu tacaala marka aan u joognaa macadka wuxuu leeyahay dufcaha shanaad oo ku jirto sanadkii koowaad fatanadiisa labaad oo socoto xagga iyo manhajka haddaan u gudbo culumta qur'aanka waxay ka qaateen tafsiirka qur'aanka kariimka ah min annaas ila alfaatixa waxaa ka mid ah culuum alqur'aan atibyan fi aadaabi xamalat alqur'aan aljazariya الحديث وعلومه وحي أرضنا قاتين هذا ما أنت أجب من حفلة دولة عمدة الأحكام بلوغ المرام رياض الصالحين الأدب المفرد البيقونية تيسير المصطلح فقه أسوشيسة وحي قاتين أبي شجاع الياقوت النفيس الوصول من علم أصول من الأحكام الفقهية القواعد الفقهية تسجيل الوصول حق عقيدة وحي قاتين كتاب التوحيد سلم الوصول قواعد معرفة أهل البدع الواسطية حق اللغة العربية وحي قاتين الأجرومية مغني الأجرومية معلم الأجرومية التحفة السنية العربية بين يديك كوي لا يصدح سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحي قاتين الخلاصة البهية روضة الأنوار حق الزهد وحي قاتين ليس الغريب رسالة أم قصيدة لدهاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa sidoo kale goobta munaasabadda ka hadlay nuqabada kale ah naqiib xasan aadan quuri naqiib cali abu caaisha iyo naqiib maxamed sheekh yuusuf السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد تحية إلهي سبحانه وتعالى يا مهد السنة سوكا نكياني حفلدان ay ku qalin jebinayaan gabdhaha muslimaadka ee ka qalin jebiyey macadka khadiijatu bintu xuweylin dafcadii afraad ilaahay ayaa mahad iskale mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad gabdhahana waxaan leeyahay jasaakuna allahu khayran wakhayr aljaza ilaahay subxaana wa tacaala amaalkiina ha gudo mifaalkiinana allaha noo badiyo gabdhaha horena waa loola dardaarmay aniguna wax yar ayaan ku darayaa qofku marka uu dareemo inuu baahan yahay ayuu baahidiisa wax daboola raadshaa waxaan leeyahay waxaad dareemaysiin baahi aadnan awal lahayn oo ah dadka ehelka aad tihiin oo muslimiintaahina inay cilmi idinkaga baahan yihiin ilaahay ajarkeenna ha badiyo ragga guryaha jooga inaad waxbarashada kusoo tarxiididaan waqtiga ayaa nahaya intaasaan kusoo koobaya wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين إلهي سبحانه وتعالى يا مهدسن الله يسوك أنك كيني حفلدا عجيب كبدا oo ay ka soo baxeen gabdhihii muslimaadka ahaa oo noqday daaciyaad insha allahu tacaala waa soo koobaya warka waxaan leeyahay maantay waxaad la socotaan gaaladu waxay nagu haysataa see dadka wax u barteen gaala ma doonayso gabdho muslimiinah oo daaciyaada ma doonayso ee waxay doonaysaa gabdho ee, ka ciyaara kalaabyada ka ciyaara ayay doonaysaa marka insha allahu tacaala gaalo waxaan leenahay adinkoo caraysan dhinta gabdhaheennu waa daaciyaad ilaahay subxaanahu wa tacaala amarkiisa ayay qaateen waxay diideen kufrinimada wabilaahi towfiiq بسم الله الرحمن الرحيم بعد الحمد لله تعالى وأنا الكان أقوم هاد علينا حركة سؤال مجاهدين وعاكل الكان أقوم هاد علينا macallimiintii gabdhahaan wax bartay oo wadaadaan culummada ah waalidiintii khidmadooda iyo xoogooda ka sabray dhammaan intii ka qayb qaadatay hadday tahay qismu dacwa hadday tahay walaayada degmada walaayada hiiraan alislaamiya guud ahaan waan u mahad celinaynaa intaa kadib walaalayaal saaad ogtihiin gabdha joogo gobolka hiiraan magaalo madaxdeenna joogo ayaan awoodin in u libistaan xijaabkan maanta aad haysataan oo islaamka gabdhaha muslimaadka lagu yaqaano ayaan awoodin in xirtaan cadowga waxa horarka u yahay ee laga hor joogo oo walaalihiin mujaahidiinta dhiiggooda ay u bixinayaan oo wakhtigooda iyo dhiiggooda uu ku baxay waa inay ilaaliyaan xurumaadka gabdhaha muslimaadka sidan oo kale ummaddan muslimiinta ah inay bartaan diintooda ka hor ay weerar ku yihiin gabdhaha in xijaab qaataan ay weerar ku yihiin ogaada waxaad barateen waa wax qaali ah waxaas aad barateen siisiyaadiyo ummadda baro gurigiinna ka bilaabo ku camalfalo cadowga ilaahay ha naga qabto gaalada allah baabi'iyo muslimiintana kor allah ka dhigo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu dambayn waxaa xafladda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga hiiraan sheekh guuleed abunabhaan isagoona la dardaarmay gabdhaha qalinjibiyey بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أولا الله سبحانه وتعالى أيام مهد إسكاله بعد حمد الله تبارك وتعالى أرضها قيمها بدن عرضها قيمها بدن سميي معلمين بحصو برتي علمادي وحوصو لكتي ودراسة برتي waxaan leenaha adinka waa idiin mahad celinayna adinkana abaalkiinna allaha weyneeya miisaankiinna xasanaadkana allah idinkugu daro cilmigiinnana allah barakeeyo intaa kadib gabdhaha dullaabta ah ee dadaalay wakhtiga bixiyey mashquulka iyo howlaha u yaalla iyadoo lala qabo dadaalay wixii aad arkayseenoo qiimaha badnaana soo cardhiyo soo bandhigay waxaan leenahay jazaakunna allahu khayran ilaahay cilmigiinna ha barakeeyo owlaadda allah idiin barakeeyo guryihiinna guryo barakaysan allah ka dhigo ilaahay idinkii cumrigiinnana khayr allah idinkuga khatimo ikhyaaray waxa aan rabo inaan xafladda ka dhaho qodobka koowaad barashada cilmigu qof walba waajib buu ku yihi keliya ma aha inuu waajib yahay jannada lagu galaa allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku sahlaa dariiqa lagu galo jannada sida boorka ku qoran xafladda nabiga calayhi salaatu wasalaam man salaka طariiqan yaltamisu fiihi cilman sahla allahu lahu طariiqan ila aljanna oo kama qaala calayhi salaatu wasalaam qofka cilmi dalbo jid mar asagoo cilmi dalbayo ilaahay dartiina ay ka tahay allah subxaanahu wa tacaala wuxuu u sahlaa dariiqa jannada sabab buu u noqonayaa inuu qofka jannada galo cilmiga barashadiisa cadowgiisii xabiibkiisuu kala baranayaa allaha baarigahoo addoonku u yahay buu macrifo u yeelanayaa rasuulkiisa muxamed ah calayhi salaatu wasalaam buu qofka macrifo u yeelanayaa waxa xun iyo waxa wanaagsan baa lagu kala bartaa barashada cilmiga marka qiimo weyn buu noogu fadhiyaa liajli haadaa dhammaanteen waxaan nafteenna ku boorinayaa inaan ku dadaalno barashada cilmiga si gaara gabdhaha dullaabta ah daaciyaadka ah dadaalay waxaan leenahay meesha aad joogtaan horay ugu socda ha ka daalina aqoontiinna kordhisaan waxaan idiin dardaarmayaa inaad kaashataan taqwa allahi subxaanahu wa tacaala si ilaahay wax badan idinkugu sahlo si aqoontiina ilaahay idinkugu barakeeyo qodobka labaad oo aan idiin dardaarmaya waxaa weeye dikriga alla badiya ilaahay xuskiisa badiya subxaanahu wa tacaala waxay ka mid tahay waxyaabaha sahlo in qofka ilaahay wax badan u furo waxyaabaha aad kaashanaysaan waxaad ka dhigtaan akhlaaqda wanaagsan kaashada ummad baad qudwo u tihiin guryahaad matashaan owlaaddaad tarbiyaysaan akhlaaqdiinna wanaagsan kaashado ilaahay subxaanahu wa tacaala markaa wuxuu idiin sahlayaa wax badan oo aadan idinka la imaan karin waxaan rabaa gabdhaha walaalaheen annagoo la wada qabno inaan dareensiiyo oo aan idin dhaho waxaad isdareensiisaan macadka galabta aan qalinjibintiisa u joogna nookow ma aha wilaayada islaamiga hiiraan waa macadkii shanaad oo icdaadu daaciyad ay ka soo baxeen macad khadiijata binti quweylid kii shanaad baan goobjoog u nahay dafcadii shanaad wey marka buq laga hadlayay tahay tii afraad ama marka wilaayada laga hadlayo waa xafladii shanaad oo aan u fadhinno gabdhaana ka soo baxayay keliya in la yidhaahdo waa la qalinjibiyey qiimo kuma fadhido waxaan rabaa inaad isdareensiisaan mas-uuliyaad tiro badan baa idin yaallo mas-uuliyaadka idin yaalla waxaa ka mid ah adacwatu ila alkhayri والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنا ويستاكتان قارسينتا دعوة الله سبحانه وتعالى معروف كفاردي سوى قيب دين الله ما الدورة الذين ويه وما أنت الرئيبست هذا وحيابها مسؤوليات كينا يسدرين سيسان أي توحكم ده تربية أولاد إنا كد داشان ومسؤوليات إلى هيدا صاري سبحانه وتعالى وجيلك أن سوقي إنه وضدك أن رمو إني حريان بيت الأقصى ميل فضل نوغما آدنا ضدكاس إلهي سبحانه وتعالى مسؤوليات بودا كساري ما أنت قبل علمها تهين awlaadda aad gacanta ku haysaan iyo cid kasta oo aad kelimad ku leedihiin waxaan idiin dardaarmayaa in aad tarbiyadooda hagaajisaan aadna isdareensiisaan mas-uuliyadda idintaal inay tahay waxaad qayb ka qaadan kartaan wuxdada iyo wadajirka ummadda muslimiinta ah mas-uuliyad idin saaran weeye la dagaalanka cadowga ay dadka muslimiinta leeyihiin annaga waxaan nahay muslimiin waxaan namideeya laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullahi baa namidaysa barnaamijka wuxdada iyo midnimada dadka muslimiintihii gabdhuhu waa qayb idiin taalla inaad ka shaqaysaan inaad isdareensiisaanna waa idinkula dardaarmaya waxyaabahaan idinkula dardaarmaya qayb weyn aad ka qaadateen waxaa ka mid ah aljihaad fii sabiilillaahi intii tabartiinna ah hooyooyinkeenni naga horreeyey iyo gabdhihii wan wanaagsanaa ummaddaan ay lahaydoo soo maray jihaadka qayb weyn bay ku lahaayeen gabdhaheennana maanta way ku ammaanan yihiin ayadana waxaan rabnaa inaad qaybtiinna ka qaadataan ummadda tacliinteeda iyo waxbaristeeda inaad qayb ka qaadataan horey baa waxaan u nidhi annagu waxaan aad u filaynaa mar dhow in ilaahay subxaana wa tacaala gabdhaheenna nagu anfaco madaarista iyo maraakistana ayaga ay la wareegaan ragguna ay fuquurta aadaan waxaan rabnaa kaalinka aad leedihiin oo tacliinta ummadda iyo ummadda in khayrka la baro inaad qayb weyn ka qaadataan aad baan idinkugu mahad celinayna jazaakumna allahu khayran iyo xafladda dad ka soo qayb galay aad baad u mahadsan tihiin xafladdii qiimaha badnayd oo ay ku gabagabowday dafcadii afraad degmada buqa qablee gabdhaha daaciyaadka ah ayay taasu ahayd oo aan galabta halka ku gabagabaynaynay waana idinkaga mahad celinayna baarakum allahu fiikum ilaahay subxaana watacaala ha idan barakeeyo wajazaakumna allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا waa hagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijkii raadraaca toddobaadka oo caawa qodobo kala duwan aad ku maqasheen allah ayaan u mahad celinaynaa oo noo fududeeyey barnaamijka bacdallaahi waxaan u mahad celinayaa cid kasta oo barnaamijka igala qayb gashay inta barnaamijkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا